gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka mudane axmed xuseen cilmi oo uu helinayay wakiilka urur goboleedka igaada ee soomaaliya ayaa maanta muqdisho ka daafray shirweyne looga hadlayo sidii loo garbasaagi lahaa qaxootiga barakacyaasha soo laabtayaasha iyo bulshada martida loo yahay sidoo kale madasha waxaa goobjoog ka ahaa hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo wakiilo ka socday urur goboleedka igaad iyadoo si gaar ah shirka diiradda loogu saaray sidii loo taageeri lahaa dhanka shaqa abuurka iyo nolol maalmeedka dadka barakacyaasha gudoomiyaha hay-adda qaxootiga ee barakacyaasha qaranka mudane axmed xuseen cilmi ayaa sheegay in shirka ay ka soo bixi doonaan qodobo dhexalgal u noqon doona qaxootiga barakacyaasha soo laabtayaasha iyo bulshada martida loo yahay iyadoo diiradda la saari doono kobcinta xirfadaha iyo shaqaaburka dadka nuguul run ahaantii waan ku farxsanahay inaan maanta daafuro kambala declaration oo ay soo qabaqaabiyeen dowladda federaalka soomaaliya iyo orgoboleedka igad waxaan rajaynayaa dadka meesha iskugu yimaaday inay wax ka soo saar doonaan kulan wadatashiga ah arrin dhexgal ah oo dadka soomaaliyeed iyo barakaca ah ay soo dhaweeyeen dhammaan waxaan leeyahay ilaahay micnaha dhammaanteen iska keenay qeyrhana waafajiyo dadka masaakiintan eh waxa qeyr qaba ila meesha ku saar maxamed kaarsha oo ah madaxa urur goboleedka igaad ee soomaaliya ayaa sheegay in igaad ay ka go-an tahay in dowladda soomaaliya lagu garabsiiyo sidii shaqaabuur lagu samayn lahaa dadka qaxootiga ah isagoo hay-adda qaxootiga ee barakacyaasha qaranka ku ammaanay siday ahmiyadda weyn u siinayso dhinacyada xalalka waara ee barakacyaasha igad ee soomaaliya qayb ka tahay sideedda wadan ee soomaaliya qaybta ka tahay meeshaasaa waxaa ka dhasha marka in la sameeyo sectors kala duwan si caqabadahaas qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha ah loo jaalanji gareeyo waxna looga qabto caqabadihi waxaa loo kala saara dhowr qaybood ee educationka ugu horeyso waxaa la sameeyey cambala declaration on education oo jabuuti lagu saxeexay waxaa la sameeyey cambala waxaa la sameeyey mombasa health declaration oo lagu sameeyey mombasa oo healthiga ah waxaa la sameeyey cambala jobs livelihoods and self reliance oo cambala lagu sameeyey twenty nineteen sanad kadib markii la sameeyey global compact on migration cahdiga guud ee dunida oo laga hadlaya qaxootiga si wax looga qaban karaa marka waxaa aaminsanahay maanta muhiimad gooniha noo leedahay in la tashigeena qof walba uusan ka xishoon uusan ka gaabsan talo wax ku oolaha uu gelin kara arrintan sababta waxaa ku jirnaa soomaaliya qayb ka tahay tobanka wadan ee adduunka ugu badan ay ku nool yihiin barkacyaasha ugu badan adduunka tobankaas wadan maadaama qayb ah ka nahay probleemyadana arkaysiin maalin walba in floods iyo daadad iyo abaaro iyo conflicts iyo waxyaaba kala duwan ay dhacayaan mas-uuliyad gooniyaa naga saaran in ugu yaraan aan aan la jaalanji gareyna in tobankaas wadan sidii kor loogu soo kici lahaa sidii loola tacaali lahaa culeysyadaas inaa dhammaanteen aan ka wada shaqeyno hadafka shirweynaha maanta furmaya ayaa ah sidii loo xoojin lahaa wacyigelinta iyo dib eegista ballanqaadyadii hore loo sameeyey waxyaabaha ka hirgelay taageerada ay dowladda soomaaliya siinayso shaqa abuurka iyo sidii loo xoojin lahaa wadashaqaynta hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay